saxiibadaadu waa dar kula socdo ku sahanahadiyo dar kala ku sirayo sunta ku walaaqo adiga un ku sababe
kulanti wacan oo wanaagsan khayaarta hawada naga dhegaysanaysaa meel walba aad joogtaan iyo sida maqalka raadiya haysanaha odi soo gaarayaba waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka dooda isbuuca oo aad toddobaad walba aad ka dhegaysataan raadiya haysanaha jawaba harshabeellaha dhexe soomaaliya waxaana barnaamijka idinla socodsiinaya anigoo timcadde saxiibadaadu waa dar kula socdo sugsanahaadiyo darkala ku siirayo sunta ku walaaqo adiga un ku sababe
mar kale kusoo dhowaada barnaamijka dooda isbuuca toddobaadkan waxaynu ku eegaynaa haddii uu eebba raalli ka noqdo qaybtii labaad aynu kaga hadlaynay saameynta guurka uu ku yeesho dhanka waxbarashada waxaana barnaamijka marti ku ah qaar ka mid ah aqoon-yahanada iyo mid ka mid ah barayaasha magaalada jowbahar
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabto dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqeynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqeynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
waa hagaag fariintaas intaasaynu kaaga gudubno ugu horeen aqoon-yahan saleymaan waxaa inta badan kasoo wada hadalnay dhibaatooyinka guurka uu ku yeesho dhanka waxbarashada markaa taasi kasoo tagno maxay tahay faa'iidada ardayda ay u leedahay iyagoo waxbarashadooda ku jira in ay guursadaan waa mahadsan tahay walaal cabdiweli faa'iidada ay u leedahay ardayga asigoo ku jiro waxbarasho gabadha iyo wiilkaba faa'iidada aada u weyn ay u leedahay marka faa'iidooyin aada u weyn ay leedahay dumarka iyo ragga ayagoo waxbarasho ku jiro inay guursadaan khaasatan markaa dumarka loo eego oo dumarka loo fiiriyo ayaga aada faa'iida iyo doon ugu jirtaa gabdhaheena soomaalida mar walba waxay fiiriyaan dhanka negativeka ay fiiriyaan ee ma fiiriyaan dhanka kale oo markaa maaragta oo caadiga ah ma fiiriyaan maxaa yeelay maku dayanaysa gabadha oo wax gaartay jaamacad dhamaysatay shahaada haysato digriya haysato oo haddana guurkeedii sii wad ma fiirinayso waxay fiirinaysaa gabar kale markaa la guursaday iskuulka keertay markaas waxay leedahay heblaayb way guursatay way mashquushay sidaa aan aniga ugu hari karaa madayeysa hooyada kale ama gabadha kale maanta hooyooyin badan ayaa jaamacadooyin fara badan kasoo baxay ayagoo weliba ilmahoodii iyo reerkoodii iyo waxoodii dhaqday marka guurka waa waa wax ay raalli iska yihiin labada qof gabadha iyo wiilkaba ay raalli iska yihiin waa heshiis iyo is afgarad oo ayaga ka dhexeeyo iyo isku xirnaansho isku tiirnaan oo wakti ku salaysan haddii oo waktigiiba markaa oo soo dhammaado ayaga isfahmi waayaan waktiga waxaan ula jeedaa inay isfuraan ay kala tagaan iyo inay sii nagaadaan mithaaqas iyo balankaas ka dhexeeyo waa labada qof haddii labada qof midkooda oo ogoleen in oo markaa la guursado ama ninka in wax guursado uusan rabin qasab ma aha taasina waxay ku tusinaysaa faa'iidooyinka uu leeyahay markay labada qof ay is ogol yihiin maxaa yeelay ilaahi subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay wa min aayaatihi an khalaqa lakum min anfusikum aswaajan litaskunuu ilayha calaamadooyinka alla subxaanahu watacaala waxaa ka mid ah inuu maaragta aniga noo abuuray xaasasi inu noo abuuray muxuu yidhi an khalaqa lakum lakum idinka waxaa loola jeedaa dumarka ama waxaa loola jeedaa ragga ama bini aadamkiyaa loola jeedaa oo markaa loo abuuray xaasas loo abuuray maxaa loogu abuuray litaskunuu ilayha wajacala baynakum mawadatan waraxma inay marka ay ku xasilaan ay dumaaniin ay la yimaadaan labada dhanba ay u noqoto naxariis iyo galgaceyl labada dhinacba markaa ka furmo ina fii dalika laayaatin liqowmin yatafakaruun marka taas waxay unoqonaysaa qowm wax fikiraya ay unoqonaysaa ilaahi subxaanah watacaala wuxuu leeyahy wakhalaqnaakum aswaaja waxaa idinka abuurnay noocyo ayaa idinka abuurnay oo zoojatyo ayaa idinka abuurnay guurka faa'iidada oo leeyaka lama soo koobi karo oo markaa nebiga sala allahu caleyh wasalam waa tii uu ku boorin jiray oo dhihi jiray yaa macshara shabaab man istataaca minkum ulbaata falyatazawaj dhalinyaroy guursada marka dhalin qofku marka wax barna waa dhalinyaro wax lala hadlayana waa dhalinyaro guursadaa la leeyahay haddii oo markaa guurkii uusan awoodi karin oosan ka baxsan karin waxaa waajibkuu ah inaa markaa aada soonto oo dhowrsanaanto sidoo kalena haddii aad guurkii aad awoodidna aad ka bixi kartid markaa wixii gabadha lagu marshay lahaa firaashkeedii iyo maalkii wixii laga dhiibi lahaa haddii aad ka bixi kartid dhaqashadeediiba way ku banaan tahay man istataaca minkum albaata falyatazawaj qofkii marka albaadaas waxaa loola jeedaa qofkii awoodi kara wax walba oo guurka ka mid ah sida dhaqashadii xoolihii gabadh inuu dulqaadan karo oo wixii xaggeeda ka imaado culeys walbo dhankeeda ka imaado inuu dulqaadan karo gabdhaha soomaalidana inay fiiriyaan ama gabdhaha maarata wadanka inay fiiriyaan dhanka oo wanaagsan inay fiiriyaan gabdhaha hooyooyinka kasoo baxa waxbarashada oo dhammaystay khaaraa maanta umulisooyin ah ayagoo caruura ilma haasto ay umulisooyin yihiin intaasoo intaasoo sani ay ka shaqaysanayaan way soo barteen ayagoo gurikoodii wata ay sii wataan marka gabdhahan waxaan ku boorin lahaa ayagana inta ay yaryihiin inay ay guursadaan soomaalida waxay ku maamaadaa gabar rag gunidiis a kaaga jirto mise xawaash a kaa gasho labadaasaa la yidhaahdaa rag ahoos seexato ee guntiisa ha ahaato ama gabara amaysan kuu muuqaninba taasna waxay ku tusinaysaa gabdhaha in aada diiradda loo saarayo guurkooda inuu aada u wanaagsan yahay ayaga marka ay yaryihiin inay ay guursadaan sida ay markaa ay ugu baxsadaan berito ay ugu waxeysmaan aqoontoodii ama jaamacadooyinkiio iskoolkoodiina ay sii wataan ay marna ay ka caadisin
waa tahay aqoon-yahan suleymaan aad ayuu mahadsan yahay markana ustaad abubakar maxay tahay doorka aad ka qaadan kartaan horumarinta waxbarashada si loo horumariyo waxbarashada waxaan ka qaadan karnaa door aada u wehiin ka macalin ahaan waxaan isleeyahay sidii horta la ahaa shalay maanta lama ahan maanta waxaan dareemayaa wax badan ayaa issoo taray gaar ahaan weliba xataa dhanka gabdhaha waqtiyadii hore aan aniga ardaydan ahay jirnay iyo kasii horbo waxaa aada u yaraa nambarka gabdhaha waxbaranayo laakiin hadda waxaan dareemayaa maalmahan iyo sanooyinkan soo socdaba insha allahu tacaala in wax badan uu isbedelay dhanka maxaan ku yidhaahdaa waxbarashada gaar ahaan gabdhaha marka horumar aada u fiican ayaan insha allahu tacaala aan ka qayb qaadan doona hadduu ilaah yiraahdo waana wadnaa ka macalin ahaan marka mustaqbal fiican insha allahu tacaala aan ayaa inoo muuqdo waa tahay markaan aqoon-yahan suleymaan maxay tahay doorka aad ka qaadan kartaan horumarinta waxbarashada
doorka aan ka qaadan karno horumarinta waxbarashada ka aqoon-yahan ahaan taasi haddaan u fiirino wax wax barana horta waa qof waa bini aadam qofkaasna waa in marka horeysa geed waxaa laga soo gooyaa salka hoosaa laga jaraa in baahiyooyinka uu tabanayo qofkaas oo biri inuu ku candacoodo sida waxbarashadii ma iska bixi karo oo waxbarashadii bugaagtii iyo dharkii ma iibin karo qofkaa wuxuu ku candacoo lahaa dhan in markaa lasoo koobo oo la aruuriyo iskuulooyin oo markaa oo ayagana si bilaash loogu dhigado oo lagu dhigto iyo bareefatiyo ayagana si bilaash loogu dhigto iskuullada hadda oo way horumarsan yihiin oo lasii horumar lasii horumariyo beritu qofka siduu u helo fursad waxbarasho oo aada muhiim u ah beri wuxuusan ku hadlo ama wuxuu ku candacoodo inuusan hadli karin sidoo kale waxaan dhihi lahaa hooyo walbo iyo qof walba oo markaa cunugeeda waxbarashada aad ku boori weyso ama ay u sheegi weyso ama goobii waxbarashada ay keeni weyso ayagoo weliba laga dhigay si bilaash ah loogu dhigay in ayagana markaa oo aad aad loogu qeeliyo ama loogu canaanto maxaa yeelay haddii cunugan oo weynaado oo waxbarasho oo gaaro waxaa laga rabaa in waalidiintiisii marka hore ay ku taddiimiyaan haddaysan awoodi karin wixii ay bixi karin iskuulooyin oo si bilaash ay ku dhigtaan oo horumarkooda oo ka shaqeeya sidoo kale waxbarashada waxaa lagu horumarin karaa in ardayga markaa dhiirigelin lagu sameeyo kheyra la geliyo ilmaa wax baranayo marka la arko in markaa xafladooyin ama shahaadooyin la siiyo kor loo qaado si berito oo midkaana asina oo kheyra usoo gasho oo u miseero oo markaa waxbarashada uu qaato maxaa yeelay ilaahi subxaana watacaala wuxuu leeyahay ma sameyn yihiin kuwa oo wax bartay iyo kuwa aan wax baranin ma sameyn yihiin masimna waa marka masimna waxay kala yihiin nuur iyo iftiin ayay kala yihiin qofka marka wax barta marka waa soo ifayaa adduunya aakhiraba asagaa ku liibaanaya labada labada dhinacba maada iyo midanba wuu ku liibaanayaa midda adduunya wuu ku liibaanayaa oo noloshiisii ku horumarinayaa wax walba markaa adduunyadii uu baahnaa si fudad ugu imaanayso Eh, sidoo kale waxaan kusii kordhin lahaa geed oo markaa aan cilmi lahayn qof aan cilmi lahayn waa geed aan timi- timir aan lahayn weeyaan qof cilmi aan lahayn waa ka shajaratin bilaa tamar ama qof oo markaa cilmi leh aanan akhlaaq lahayn waa geed aanan oo mira aanan lahayn cilmi uu leeyahay aqoon uu leeyahay eh, akhlaaqna ma laha oo caytamaya wax walba isaga hadlaya kaasna waa geed aanan timir lahayn oo keligii iska taagan ayuu noqon karaa qof wax baranayana asigana faa'iidooyinkiis inuu dadkii uu soo uu sii wax taro oo asigiina sii socdo marka horena waxay wacyigelinta ay ka bilaabataa waalidiintii dhalay cunugaas inay ku wacyigeliyaan ee u sheegaan waxbarasho oo lacag la-aan oo bilaasha inay furan tahay oo marka inuu u dhigto waajib ay tahay hadduusan dhiganaynina eh, in markaa la weydiiyo sababtoo ku diiday lianna wixii oo dhan waa lasoo gooyey waa geedkii hoosaa laga soo jaray si bilaasha loogu dhigay waa loo soo dhawey waxbarashadii meel dheer ay u aadi jireen jaamacadooyinkii maanta beledka ay dhex yaalaan oo meel dheer loo tegi jiray oo caasimada loo tegi jiray wadamada loo tegi jiray maanta intay yaalaan iskuuladii loo safri jiray way yaalaan waxyaabihii meel dheer loo aadi jiray maanta meeshay ku dhaway aa ka doonan kartaa sida shahaadooyinkii la doonan jiray oo dugsiyi sada dugsiyada dhex- ca- jaamacadooyinkii meeshaa joogtada lagu keenaya maadaama waxbarashadii ay saas u dhowdahana inay dadkii waalidiinta ah ayna ay booskooda iyo doorkooda ay ka qaataan oo ilmiha ay wacyigeliyaan oo ilmihi ay la hadlaan Ma- maxaa yeelay cunugi marka hore tarbiyada wuxuu kasoo qaataa gurigiisuu kasoo qaataa hooyadiisaa soo barta aabihiis ma baro haddii hooyadii ay markaa barto ay fahansiiso berita cunigaas wuxuu kasoo baxaya cunug mustakif ah oo isku filan oo hor- hor usii socon kara oo waxbarashadiisan ka faa'iideysan kara waa tahay aqoon-yahanku aad ayuu mahadsan yahay markaana ustaad abubakar ugu dambeyn maxaad ugu baaqaysaa ardayda iyo dhammaan bulshada ku nool magaalada jowhar
ee ugu horeyn horta ardayda waxaan ugu baaqayaa inay waxbarashadooda ay laba jibaaraan waxaan dhahaa ee, qofkii maxaan ku yidhahdaa kii socday socodkaada orod ku dar kii ordayna ro- ee, orodkaada sii laba jibaar Ee, midda u- wax wax ugu weyn oo maanta bulshada ay ay bulsho ay ku horumarto waa waxbarasho marka ardayda guud ahaan ardayda soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaan ugu baaqayaa in ay waxbarashadooda ay horumariyaan waxbarashooda ay ku dadaalaan ee sidoo kale waxaan halkan aan fursaddan ugu faa'iideysanaya waalidiinta soomaaliyeed ee ugu horeeyeen hooyooyinka in ay ubadkooda waxbarashada ay ku booriyaan hooyadu waxaa la yidhahda waa macalimka koowaad ee guriga ee cunuga ama ardayga halka uu kasoo baxayo waa dugsiga hooyada dugsigaas hadduu u fiican yahayna ardaygaasi wuu fiicnaanayaa dugsigaas hadduu u xumaadane ee ardaygaasna wuu xumaanayaa marka hooyada waxaan leeyahay maadaama aad noqotay ee, macalinka koowaad oo ubadka ee, xil baa ku saaran mas-uuliyad baa ku saaran marka boqolkiiba boqol wacyigelinta waa inay xaggaada ay ka timaadaa oo aad ardaydaada aad maxaan ku irahda aad kuwa aad ubadkaada aad ku wacyigeliso waxbarashada qiimaha ay leedahay waxbarashada haddii la yiraahdo maanta waa la sharxaa waa muddo badanay qaadanaysaa waxbarashada qofka biniaadamka waxaa aada u fiican inuu labada meelba ka dhisan yahay hadduu ka dhisan yahay dhanka maadiga ka dhisan yahay dhanka diinigana uu ka dhisan yahay oo ah diiniga qofka waxa- muslimka ah in uu diintiisa aqoon ugu yeeshto aan diintiisa aan laga turjumin uu yaqaano diintiisa marka aqoonta aaday u fiican tahay aqoonta qiimaha ay leedahay waxaan ka garan karnaa alla subxaana watacaala aayadii ugu horreeyay qur-aanka soo degayay waxay ku saabsanayeen waa qur- waxay ku saabsanayeen waa aqoon Waxa- waxaan dareemaynaa aqoonta qiimaha ay leedahay in ay tahay ay iqra waa aayadiis waa suuradda ugu horreysay waayo suuraddaasna si guud ahaan waxay ka hadlaysaa ay waxbarashada qiimaha ay leedahay marka waxaan ku boorinayaa dhammaan ardayda soomaaliyeed meel walba ay joogaan inay waxbarashadooda ay laba jibaaraan ee waxbarashada ee ebel waxaan arkay waxaa jirtay qofka inuu dhahayo waxbarasho aniga awood uma leehi hadda laakiin waxaad dareemaysaa meelo badan iskuulaad badan in public laga dhigay waxbarashada ay lacag la-aan ay yihiin ee iskuulaad qaarkood xataa ardayga xataa ee xataa lagu caawinayo agabkii laga saaciido buwaagtii loo gado uniformka loo gado marka waqtigan hadda la joogo qofka hadduu waxbarashada uu ka haro ka aragti aan waxaan dhihi karaa isagaa iska harsiiyey baskaas baskaas yuusan kaa tegin waxbarashadu waa lacag la-aan haddii ay jeebkaada uu ku dhaqan yahayna waxaad tagi kartaa iskuulaadkan brefatka oo lacagta ah haddii oo aad is- maxaan ku yidhaahdaa aad aad iska dan yartahayne si aadan aaga hirin waxbarashada ee iskuul lacag la-aan ayaa jirto maxaa yeele waddanka oo dhan manhajkiisu waa hal ma- waa waa hal manhaj waa hal shahaado marka waxaa idinku buuran dhammaantiin inaad ka faa'iidaysataan waxbarashada meel walba aad joogtaan aada umahadsantiin aada u mahadsan yahay ustaadka markaana aqoon-yahana suleymaan ugu dambeyn maxaa u baaqaysaa ardayda iyo bulshada ku nool guud ahaan magaalada jowhar
ugu dambeyntii waxaan ugu baaqaya ugu dambeyntii waxaan ugu baaqayaa ardayda magaalada joogto inay marka ay ka faa'iidaystaan waxbarashada muhiimadda ay u leedahay naftooda iyo markaa maaragta inay horumariyaan eh, dalkooda iyo gobolkoodaba ay horumariyaan taasina waxay ku tusinaysaa qofka hadduu uu waxbarto iyo hadduusan waxbaranin eh, labaduba asay anficaysaa adiga hadda aad waxbarato waa ka sareeyaa waa ka saraysaa midka aan waxbaranin waa ka saraysaa dhan walbo ayaa ugu saraysaa marka waxaan uu baaqayaa cid walba waxbarashada inay markaa ay ku dadaasho eh, loo kala saari maayo mid oo cuuriyaan ah jiis ah mid indhala iyo mid markaa dhagool ah loo kala saari loo kala saari maayo dunida maanta aan joogno ama casriga hadda aan joogno eh, waxaa aad u muhiim u ah aa la arkaya cid walba in markaa ay waxbarashada ay ka qayb qaadanaysa hadduu qofkii cuuriyaan yahay hadduu qofkii markaa oo dhagaha uu laayahay qofkii hadduu araggii laayahay intaba waa lagu guuleystay inay wax bartaan oo ay ka faa'iidaystaan dhammaan bulshada waxaan uga baaqayaa waxbarashada muhiimadda ay leedahay inay ay ku dadaalaan ay horumariyaan eh, nafsadooda ay horumariyaan waxbarashada aad iyo aad ugu dadaalaan taasina waxay ku tusinaysaa eh, qofka hadduu wax barto ama wax barto qof wax bartay waxa wuxuu la mid yahay qof ma aragta aanan la- la loodi karin ama aan la gaari karin waxbarashadu waa mustaq eh, waa baasaboorka mustaqbalka biri mustaqbalkaada oo baasaboorka uu ahaanayaa weligan waa jiraysaa tusaale ahaan haddaba qof oo maanta oo oo ku baro sida qof hadduu kusii malaay hadduu kusii malaay oo soo gaado oo kusii oo cun ku yirahda raxba malaay malaagaas hal maalin ayuu ku quudiyaa laakiin hadduu qofka ku baro sida malaay loo soo gaato ama loo jalaawado wuxuu ku quudiyey ilaa noloshaada inta ka dhiman ayuu ku quuriyey taasna waxbarashaday ka mid tahay hal maalin oo wax ku siiyey waxaa kaaga wanaagsan inuu maaragta ku baro sida malaaga loosoo gaato waa ku baray malaagiaad waxaysatay inta noloshaada ka dhiman waxay ku noqotay baasaboorka mustaqbalka marka waxaa idinku baaqayaa waxbarashada in aad iyo aad lagu dadaalo teknolojiyada way horumartay gurigaada ku yaalaa jeebkaa ku wadataa gacantaa ku wadataa wax walba way fududtihiin oo maanta inaad barad aad rabto waad u isticmaali kartaa telefoonkaada dhanka wanaagsan waa u isticmaali kartaa dhanka xun waa u isticmaali kartaa mar walba waxaa wanaagsan dhanka wanaagsan inaad u isticmaasho teknolojiyada hor- horumartay iyo maaragta dunida casrida inaad ka faa'iidaysato oo markaa horumar ballaaran aad sii gaadho oo waxbarashadii ula sii badiyo cid walbana oo markaa bini aadam ah ama s- uma kala saarayno jiis iyo waxaas u kala saari mayno si walba uu yahay inuu waxbarashada aad iyo aad ugu qayb qaato ku dadaalo oo markaan hore usii socdo
waxaa kaga dhegeystayaal guud ahaan barnaamijka doonta oo aad ka dhegeysaneyseen raadiyo haysanaa jowbar shabeelaha dhexe soomaaliya waa nageenta intaa barnaamij caynkan kulan kulmi doono sidaa iyo ammaane alla